asalaamu calaykum waa raxmatullaahi wa barakaatuhu walaale waan kaa qaaday salaantii waxaana ku hormaraya haddii ilaahay yidhaahdo xisbigayga oo la yidhaahda yool qaran waxyaabaha uu qabanahayo ayaan ku hormarahayaa waa xisbi cusub waa xisbi laga diiwaangeliyey muqdisho aysinkiisii qaatay waa xisbi meelo badan xaafiisi aan ka furannay waxaan u taaganna oo ka shaqaynaynaana waxaa weeye waxqabadkii ummadda soomaaliyeed iyo meeshay u socoto iyo meeshay ka timid annagoo og meeshay u socoto inaan ula soconno oo aan garbaha ka qabanno dowladnimada iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed taas baa xisbiga iyagu u taagan yahay waana xisbi aad waxqabadkiisu u sarreeyo waana xisbi ay dhallinyarada iyo hooyooyinka iyo nacamti bulshada noocyadeeda kala duwan ay ku jiraan oo aan hal qof iyo dhowr qof midna isku koobin weeyaan xisbigaas ayaanu nahay ummadda soomaaliyeedna waa ku soo dhoweynaynaa intii kasoo qaybgelaysa waayahay markaan arrinta xisbiga ka nimaadno marxaladda siyaasadeed ee dalka waad la socotaa oo haatan marxaladdii kala guurkaa la gelayaa maxaad kala socotaa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyadoo xilligan weli aan lasoo dhisin golo wasiiro ama ra-iisul wasaare lasoo magacaabin arrinta dalka haatan xaaladda kala guurka ah maxaad iyada ka taabanaysaa
xaaladda kala guurka ah hadda anigu waxaan ka taabanahayaa horta waddanku waa inoo dhisan yaha anigu kama fiirinayo dhinaca xun sababtu waxa weeye dhinacii xumaa waa soo marnay soddon sanaan burbur ku soo jirnay waxaan ka fiirinayaa wanaagga iyo nibcada hadda inoo dhisan qofku hadduusan ilaahay ku shukrinna bini'aadamka ku shukrinna ilaahay kuma shukriyo waxaa inoo dhisan dowladdii waxaa inoo dhisan madaxweynaheennii soomaaliya waxaa inoo dhisan golihii baarlamaanka oo labadii aqalba leh waxaa inoo dhisan ciidamadii qaranka soomaaliyeed oo aan ku hurudno soo majeestayaashaha marka waxaa ra-iisul wasaarihii ku-xigeenkii baa jooga oo mas-uuliyaddii ra-iisul wasaaraha sii haya wasiiradii baa weli ku meel gaar ahoo shaqaynaya nacamti wax naga baaba'san ma aragno waxaan sugaynaa madaxweynuhu inuu noo soo magacaabo ra-iisul wasaare siduu sheegayba isaga ka fiican xilligii khayre uu soo dooranhayay ra-iisul wasaaraheenni hore inuu noo soo doorto oo aan ummadda soomaaliyeed mid samata bixin kara oo aad iyo aad uga fiirsaday ibandow aan qofka bini'aadankaa la ogaan karin asaga sirtiisa iyo fishinka uu ku shaqayn doono midna aan la ogaan karin haddana waxaan rajaynaynaa bal boqolkiiba lixdan boqolkiiba toddobaatan ra-iisul wasaare kabargarayn kara ummadda soomaaliyeed inuu noosoodanoo soo doorto waana u ducaynaynaa mid wanaagsan ilaahay gacantiisa soo geliya insha allah waayahay shirkii dhuusamareeb tria ayaa hadda loo ballansan yahay inuu ka dhaco dhuusamareeb mar kale madaxda dowlad goboleeda iyo dowladda dhexe ay isugu yimaadaan idinku shirkaasi maxaad ka aaminsan tihiin arrimaha doorashooyinka looga hadlayo
annagu horta shirkaas markii horeba raalli kamaanaan ahayn haddaan nahay xisbigayaga yool qaran sababtoo ah annaga baarlamaanka ummadda soomaaliyeed sharcigii ay soo gudbiyeen labada aqal oo weliba ahaa kii rays madaxweynaha iyo wasiiradu soo gudbiyeen intay daraashka ku dareen ayagu jeebkooda ay mid ka keensadeen labada aqal oo maanta inoo dhisan madaxweynuha federaalka maxamed cabdulaahi farmaajona saxiixay ayaan u fadhinay annaga doorashadu inay ku dhacdo waxaana noo xil saaraa doorashada guddiga doorashooyinka ooy madax ka tahay gabadha boqoradoon adduunka ugu jecel lahay xaliime yeley kaasaan annagu aan ku tahmaynay qof kastoo soomaaliya oo damiir luuna isu diyaarinahay annagu xisbigaan jiirada anoorada ka soo baxay horta annagu ma garanayno meeluu ku dhammaan doono meeshuusa ka yimidna ma garanayno hase ahaatee waxaan naawilaynaa hadda madaxweynaha ummadda soomaaliyeed maadaama nabadoonnimo uu muujiyey aabbannimo uu muujiyey meel alla meeshii loogu yeeray intuu isagu muqdisho ku martiqaaday oo ay diideen maamul goboleedyadii anugu maamul xaafadeedyaan leeyahay maamul goboleedyadii ay diideen dadku siday u yidhaahdaan inay diideen madaxweynihii qaranka amarkiisii asaguna uu ku raacay iyaga amarkoodii taas ree magaalnimada iyo bisaylka iyo waxbarashada iyo diblomaasiinimada qalbigiisa ku jirta madaxweynaha oo dheeraadka ah bini'aadankuna aysan u malaynayn laakiin qofka diblomaasiga uu yahay high qualify inuu ka muhiimsan yahay boqol milyan oo qof ayay ku tusaysaa iyo bisaylkiisa Waayo.
meeshay ugu yeereen buu tegey meesha ugu yeereen buu tegey isla markaasna inuu la buriyaan rabaa haddii ilaahay yidhaahdo sababtu waxa weeye qaylo yeerta cidda baysan uga darin isagayna guusha ku raacaysaa iyo iyo iyo iyo baarlamaanka insha allah iyo xilmiyari waayahay n arinta ee saamalayda siyaasadeed n adigu kaladan ahaan maxaad ka aaminsan tahay saamilayda siyaasadeed Een, hal kelmad baan ku darsanayaa tii hore hadda aan ka baxay oo oo doorashooyinka iyo arrinta dhuusamareeb annaga ummadda soomaaliyeed haddaan nahay iyo xisbiga yool qaran qof iyo cod baan rabnaa sharci lixdan sane aan sugaynay in maanta naloo ansixiyey inaan dib u laabannana ma rabno qof iyo cod qof iyo cod halkaasaan uga baxayaa taas Een, waxaan usoo gudbayaa een, een, saamilayda siyaasaddoodii weydiisay horta qof walba oo soomaali ah aniga aqligayga een, intii ila qabta oo soomaaliya dee aqli fayow ku jiro qof een, muxuu ahaa een, qof walba oo soomaaliya waa saamiley siyaasadeed buu wadanka soomaaliyeed ka yahay cir iyo dhul iyo badba anigu marna waa mar walba waxaan ka soo horjeedaa dhowr qof oo inta soo istaagtay miidiyaha ama facebooka soo istaagtay yidhaahda ummadda soomaaliyeed baan seelgaraynay oo annagaa iibinayna ummaddii soomaaliyeed miini saamiley waxaa la dhahaa dadka wax seelgareeya wax iibiya annagu marka ma iib baana haddaan ummadda soomaaliyeed nahay iib ma niina ummaddii soomaaliyeed oo mulkiilayaasha waddankaana marka waddanka annagaa iska leh cid saamiley nagaana ma jirto annagoo dhan baa saamiley ah waxaan ku heshiina baana waddanka ka soconaya taa halkaasaan uga gud
waayahay Eh, waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo adigoo aada u mahadsan waktiga qaaliga ah een, ladan Eh, qurba joogta een, iyo xaaladooda nololeed een, waxaa inta badan la werinayaa in ubadkii ay dayacan yihiin qaarkood daraagis ay barteen qaarkood xabsiyada ay ku jiraan Eh, waalidiintii laftirkooda iyagu ay dayacan yihiin bal arrimahaasi maxaad kala socotaan idinku
walaal arrimahaas wax weyn baan kala socdaa qurbahana wax badan baan joogay aad baadna u mahadsan tahay sidaad ii weydiisay waana waxyaabaha qalbigayga ku jiray oon soo waday Een, ummaddii soddon sano laga bilaabo kusoo qulqulaysay qurbaha anoon meel la magacaabayn oo meel kastoo adduunka ku taalla ah oo aan joogno uu ubadkii aan la soo gallay iyo wixii lagu dhalay gacantay ka baxeen dadkii waaweynaa oo soddon sano ka hor soo galay iyagoo soddon jiraan hadda waa raq een qabrigii bay dul taagan yihiin qof walbana xilli buu adduunka ka tegahaya oo cimrigoodii waa soo dhammaaday iyagii baa beeshina Een, waxaan ummadda soomaaliyeed iyo dowladda federaalkaaba ugu baaqahaya iyo madaxweynaha iyaga karaamada leh iyo baarlamaanka iyaga karaamada leh waxaan ugu baaqahayaa oon aad iyo aad uga codsanaynaa inay si degdega si degdega uga qayb galaan ubadka soomaaliyeed oo qurbaha daadsan qaar xabsiyaday ku jiraanoo tuugay u xirxiran yihiin qaar xabsiyaday ku jiraanoo dil waxbay dileen baa la leeyahay oo- oo criminal bay u xirxiran yihiin kuwa daraag bay cuneen waa dhinteen kuwa koomay ku jiraan isbitaalada yaallaan kuwa maskaxdiiba waa waayeen oo dariiqyaday wareegahayeen horta ummaddii soomaaliyeed oo halkan ka tagtay labaatan sano ama soddon sano hadda soo socota saaxadda waa ka baxayaan sababtu dadkii waaweynaayo celcelinhayeyna waa tageen ubadkeenina sidaas uga tagayaa waddanka hadda waddanka aan joogno carab baa timid dhowr boqol oo sano ka hor hal cunug ma haystaan masaajiyadoodii kaniisad baa loo bedelay dukaamadoodiina caruurtoodii iyo dhallinyaradoodii macatabkii kiristanka u wada xiran oo gebigoodiba diinta islaamka oo ka wada baxeen wax carab la dhahaa ma jiro innagu soddon sano kabacdi sidii baan ku soconnaa ilaahay hadduusan na badbaadin ilaahay inuuna badbaadiyana ilaahay baan weydiisanaynaa ummadda soomaaliyeed oo damiir kale oo dhahda eh, saami baan saami baan annagu dadkan saami ka eh, saamilayda siyaasadaan nahay kuwa le waxaan nahay eh, barfasoro wuxuu yidhi ninbaa waxaa laga sheegay masaajidka qayladii ka timid markaasii xaggee loo cararaa masaajidkii hadday qayladii ka timid barfasoorada kuwa- kuwana laga soo galaan leeyahay anoo hadda pacific qof hadda aana u ataagayn barfasoorada el- wax la soo baray oo dowladda kacaanka soo bartay baa ummadda baabi'iyey oo maalin walba miidiyahan ka aragnaa madaxweynaha baarlamaanka dhallinyarada soomaaliyeed oo damiir kale waddankii jooga ha u guuntadeen qaranka soomaaliyeed si agaha isugu istaagi lahaa oo agihiisa ugu istaagi lahaa aruurtiina saasay u dayacan tahay dowladihii dariska ahaa oo annagu aan farta ugu yeeri jirnayna saasay idin damaaciyayeen oo waa kuwa hadba meelin ka cantuugahaya marka ummaddaa soomaaliyeed waxaan odhan lahaa haddaysan rabin inay dabar go'aan awlaadu meeshay ku soqon ku soo noqon lahayd ha loo xasiliyo waayo haddii maalin walba kii shala madax ee xukuumadda ka degayna uu halkan la soo istaago aniga kursiga afarta sano waa in lai banneeya afar horena waa soo liqa aad bay murugo ummadda soomaaliyeed ugu tahay kursiga ninkii imaanayo calafu galay ha lala shaqeeyo ama farmaajo ha aado ama kuwa ka dambeeya ha aado laakiin waddanku suu sharci u yeelan lahaa ciidan u yeelan lahaa cegihiisa ugu istaagi lahaa ubadkeenna kuwa dalka joogo calaqa fuustooyinka loogu karkariya loo badbaadin lahaa kuwa halkan ku baabay qaarna khaniisyada noqdeen qaarna gaalada noqdeen loo badbaadin lahaa waddankii in la badbaadiyo oo calaf la cuno ilaahay baa loo qabaa iyo sar iyo dabaq la jeexdee horta sidee ummaddu ummaddu ku badbaadaa soomaaliyeed anigu intaasaan ku talin lahaa malaha dadkana shawaanaaba ugu aqli yar laakiin waxaan odhan lahaa dadka isku sheega barofesoorada iyo dadka dhaha saami baan dadka annaga seelgarayna iyo annaga dadka iibsanna ummaddan ha loo istaago ilaahayna ha looga boqo waxaan intaa ku darsanayaa keliya labadayadii madaxweyne xasan shiikh iyo sheikh shariif oo waddanka soo maamusho madaxweynayaasha iyadii hore ahaa inay ummadda soomaaliyeed iyo allihii u abuurtay intaba ka xishoodaan oo ummaddaas baaba'aysa ay u guntadaan si ay dowladda garbaha u qaban lahaayeen dowladda u taageeri lahaayeen ayagu hadday doorasho ku yimaadaan iyagaan la shaqaynaynaa dowladdu hadday soo noqoto dowladdaan la shaqaynaynaa annaga xisbiga iyagu hadduu yimaado xisbiga iyagaa lala shaqaynayaa yool qaran anigu waxaan odhan lahaa madaxweynayaashaas sharaf baan u haynaa waa mas-uuliyiin waddanka soo maray taariikhdaana idin qoraysa ummadda soomaaliyeed uma baahna hanjabaad iyo dhagax tuuriyo ah maalin walba waxaan idinka codsanaynaa dowladda la shaqeeya oo nin alla ninkii waddanka ku taraya la shaqeeya